kursigaas wuxuu ahaa city council xiligii brimarygii markii hore doorashadii hore aan galay waxaan soo galay booska labaad lix iyo toban qof baana ku cararnay markii koobaad markii dambe oo general electionka ama doorashadii labaad waxaan soo galay booska shanaad taas oo maxay ahayday aan only ku helay sagaal kun iyo toddobaatan iyo shan cod meelaha so waxaan imid fifth place oo kuma guulaysanin november fifth waxaa la rabay saddex qof inay soo baxdo lix iyo tobankaa qof primariga waxaa la rabay lix lixdii soo baxday aan booska labaad soo galay marka general electionkii baa lagaga badiyey marka waxaa jiray city councilkayga nin ahaa ninkiibaa marka waxa dhacday inuu meeyar noqdo duqa magaalada ka noqdo magaaladayda dabadeedna waxaa soo baxay kursigiisii november keedii bishii keedii buu iscasilay marka waxaanu haysanay wakhti yar oo qofkii raba kursiga inuu maaragtay dee u buuxsado si uu u matalo magaalada xaafadda ku taalla sinclair ward inuu buuxsan karo marka sidaabaan aniga maxayday kusoo galay ilaa meeqo qof ayaa kursigan kugula tartantay waxaan ahayn sagaal qof saddex ka mida ay soomaali tahay sagaalkaa qof waxaa ku jirtay haweeney u oraday inay noqoto duqa magaalada ee st cloud sanadkan hase yeeshee ku guuldarraysatay marka sagaalkaa qof ayaanu ahayn waxaa jiray process la marayay wado loo marayay iyo shuruudo la buuxinayay shuruudahaas oo ah qofka inuu maxayday dee buuxsado kursi maxayday yani applicationka uu diro labaatan iyo shan qof oo signaturesna la keeno ama petitionka waxa loo yaqaano video la diro kabacdina interview la maro waa garta marka adiga ayaa lagaa doortay sagaalkii qofood oo saddexda qof oo soomaalidana ay ka midka ahaayeen maxaa keenay in hudda la doorto
xaqiiqatan huddo waxaa keenay in la doorto markii hore aan orday waxaan helay sagaal kun iyo jarjar cod taas oo tusisay dadkii golaha deegaanka ah ee dadka dooranayay kow inaan ka haystay communitiga dad yacnii iaamina igu aaminay codkooda oo isaboodgareeyay laba waxay ahayd aniga oo bulshada aan dhex deganahay ka dhex muuqda marar badanna ka qabtay howlo badan sida waxaan fadhiyaa goobaha rugta ganacsiga oo kale ama st cloud area chamber of commerce oo kale iyo meelaha waaweyn oo deeqda bixiyaan ama hay-adaha deeqida bixiya waxaan kaloonahay qoraa iyo macalimad ka noqotay bare collegeka ku yaala st cloud ee la yidhaha st cloud technical and community college muddo toban sanaa aniga iyo odagayga waan deganahay halkaas dad waxaan nahay wax kusoo kordhiyey mujtamaca ay ku dhex jiraan sidaa ayaa keentay in maxay ahayde la ii doorto iyo duqa magaaladayda oo yiri huda waxay tahay sida aniga u jeclahay sinclair bay u jeceshahay waa qof bulshada ka dhex muuqata waxna kusoo kordhisa meeqaana kale waa gartay iyadoon weliba xil markaasi oo kursi la doortay aan ku fadhin waa tahay dad badan oo soomaaliya ahaa meesha degan dhowrkii sano ee lasoo dhaafana tirada soomaalidu ee magaaladaasi degta way soo kordhaysay inkastoo sincloud ay ka mid tahay meelaha dadka soomaalida ah la sheego inaan markii hore laga soo dhowaynin xili wadanka maraykanka uu donald trump ku guulaystay madaxweyne inuu ka noqdo inta badan dadka soomaalida ah aanay kalsooni badan ku qabin magaalo isaga aada looga jecelyahay in lagaa doorto adiga dadka soomaaliyeed maxay uga dhiganta iyo adigaba aniga waxay iga dhigan tahay xaqiiqatan sincloud inay tahay magaalo wanaagsan na soo dhaweysay maadaama anahay dad soo galooti haddana muslima magaalada sinclaw waxyaaba badan ayay ku fiican tahay kaba soo qaad dadku markay leeyihiin caruuro waa magaalo yar oo ubadkooda ay ku korsadaan oo amni ah meel kasta amni fiican kama jiro laakiin annaga maxaan haysanaa amni fiican booliiskeenna waa booliis maxay ahayday mar kasta suga amniga magaalada dadka soomaaliyeed kale waxay u tahay yacnii ay u arki karaan doorashadayda aniga marka hore waxaan rabaa intaan doorashada ka jawaabin aniga waxay doortay golaha deegaanka oo dhanba ii codeeyey waxayna noqotay markii ugu horreysay ilaa iyo kun iyo ilaa iyo ki markii magaaladeena la aasaasay qofkii ugu horeeyey oo golaha deegaanka fadhiisto madow ah ayaa noqday marka soomaalidu waxay arki karaan in aynu kuraas ka heli karno magaalada aan deganahay inay siin doonto doorashadaydu kalsooni dadka dhalinyarada ah laakiin loo baahan yahay qof ordaya inuu yahay qof mujtamaca yaqaanaan la aaminsan yahay waxna kusoo kordhiya wana kusoo biiriya waxna qaban kara
kursiga hadda aada bedelayso ninka noqonaya meeyarka magaalada ama duqa magaalada waktigiisa laba sano ayaa ka dhimaneed sida aan warka ku hayo labadaas sanaadna dhammaystiri doontaa laba sano dabadeed hudda ma ka fariisan doontaa kursigan mase ugu tartami doontaa mar kale
mabdacaygu wuxuu yahay labadan sano een fadhiyo kursiga in shaqada la ii idmaday aan si fiican u qabto annaga kuraasteena ma aha labada xisbi midna waxaa la yidhahdaa non partisan waa independent baan nahay annagu qolo kastaan nula shaqayn karnaa marka horta inay shaqada la ii idmado la ii doortay aan si fiican u qabto hanto dadka xaafadayda degan tarastigooda si la ii aamino ma u ordi doonaa yes waan u ordi doonaa insha allah waa gartay labadan sane marka hadda aad kursiga ku fadhinayso waxyaabaha kuu qorshaysan hal iyo laba ee aad doonayso inaad wax ka qabato maxaa ka mid
waxa ii qorshaysan hadda wuxuu yahay in xaafadan aniga layga doortay ward three aan dib ugu noqdo oo dadku waxay rabaan aan ogaado si aan shaqadooda u qabto laakiin aniga waxa aan rabo inaan qabto waxay tahay guryeynta guryeyntu anaga aada noo dhibaysa housinka waxaa ka jirta maraykanka oo dhan guryo la-aan wax la yidhaahdo ama lack of housing ama shortages baa ka jira of housing marka aniga waxaan rabaa xoogga inaan saaro sidii aan ula shaqayn lahaa golaha deegaanka dadka ila fadhiya iyo duqa magaalada cusuban hadda dooranay si magaaladeena guud ahaan iyo xaafad ka ahaanba caqabadaha na soo food saara markasta aan wax uga qabo